الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه وبعد ولليال وتاريخ ذي امتحانها ونقول تلقلني إلى أنه أقهد لنا تاريخ نلالتك السيد أحمد بن إدريس وحنا هنا نوسوق على taariikhdaas guud ahaanba waxaanu ka soo qaadanay kitaabka la yidhaha anisul jaliis fii tarjamati sayidi axmed bni idriis oo uu qoray ustaaduna alkabiir asheykh cuhmaan bnu sheykh cumar ibnu sheykh daawuud kitaabkaas ayaanu guud ahaanba muxaadaraadka iyo taraajimta aanu ka soo qaadanay haddaba waxay inoo maraysay qasaa'idkii ilaahay subxaanahu watacaala uu waafajiyey dadka culimada ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu suurto geliyey inay ku ammaanaan sayid axmed binu idriis waxaana la ogyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam janaaze ayaa lasoo agmarsiiyey markaasuu yidhi wajabat haddana janaaze kale lasoo agmarsiiyey wajabat uu yidhi haddana nabigu sala allahu alayh wasalam saxaabadii way weydiiyeenoo waxay yidhaaheen rasuul ilaahi labada goorba wajabad ayaa tiri maxaad ula jeedaa maxaa waajibay wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam janaasadan waxaad ku ama waajibay iyo janno tanna waxaad ku sheegteen shar shar iyo naaraa u waajibta yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka yacni yaan la fududaysanin culimada akaabirta ee waaweyn ee sayid axmed ibnu idriis khasaa'id ku ammaanaya xadiiskaasay waafaqsan yihiinoo annaasu shuhadaau llahi fii ardihi dadku waa markhaatiga ilaahay oo ardada jooga qofkii dadka intooda badan carabka uu u bato inuu qof wanaagsan yahay wanaaggaas ayuu ku sifoobaa bishahaadati hada alxadiis wa binasi hada alxadiis sida xadiiskan nas uu yahay marka dadka qaara laga dhaadhacsiiyey qasaa'idku waa khuraafaad qasaa'idku war qasaa'idku waa ammaantii wajabad nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la ammaanay qofka wajabad uu dhahayo waxaad kalood garanaysaan guud ahaan badan waxaa laga dejiyey qasaa'id qasaa'id ayaa laga dejiyey oo lagu ammaanayo marka yacni waa ammaantii nasriga ahayd oo gabay loo bedelay uun dadka sayid axmed ibnu idriis ku ammaanay qasaa'idka ama gabayga sheekhii la dhihi jiray weliba sheekhu intuu noolaa ayaa sheekhaani ammaanay safiyudiin axmed ibnu cabdiraxmaan i lagu naynaasi jiray saa'imudahri weligii waa iska soomanaa jiray sanadka dhan xilliga ciidaha maahane iyo ayaamu tashriiq saaimudahriyaa la dhihi jiray sheekhaas ayaa ammaanay qasiide baxrulkaamila ayuu ku ammaanay oo uu leeyahay laa garwa in zaadat bihi ashjaanuhu watakhadadat min damcihi awjaanuhu wagadaa yuxaakii طayfa saqaman inama man faaraqa alaxbaaba hada sha'nuh ilaa aakhiri alqasiida laga gaaro waxaa kaloo sidaas oo kale sayid axmed ibnu idriis yacni qasiide ku ammaanay sheekhii la dhihi jiray sheekh cabdiraxmaan ibnu cumar oo alwarsheekhiyi alqaadiriy qasaa'iduu ku ammaanay qasiidadan uu ku ammaanay waa baxru ramal waxayna ku socotaa shaylilaa yaa darashaadi yabna idriis اctimaadi sayidi axmed haadi almadaadi adarashaadi ilaa aakhiri alqasiida laga gaaro waxaa kaloo sayid axmed ibnu idriis iyadana maaragtaahay ammaanay culimo fara badan oo dhammaantood u qiray inuu ahaa weli ilaahay oo saalixa haddaba waxaanu wax ka qaadanaynaa aanu gelaynaa ardaydii uu sayid axmed ibnu idriis khulafadiisa ahayd oo dariiqada isaga ka qaadatay taariikhdoodii maadaama sheekha taariikhdiisii aanu soo qaadanay ardaydiisii yacnii qofka wanaaggiisa iyo cilmigiisa iyo cibaadadiisa waxay ka muuqan karaan dadka isagu uu wax soo baray iyo dadka isaga ardayda u ah iyo dadka isagu uu wax baray ayay ka muuqan kartaa qofka manqabadiisa iyo ammaantiisa waxaa ka mid ahaa khulafadii uu soo barbaariyey sayid axmed ibnu idriis oo ardayda isaga ka baxday sheekhii la dhihi jiray abulcabaas axmed utijaani wuxuu dhashay kun hal boqol konton iyo kowdii wuxuuna geeriyooday kun laba boqol soddonkii sheekhaas inuu sheekhaasi khulafada sayid axmed ibnu idriis ka mid ahaa waxaa ismaaciilu nabhaani kitaabkiisa la yidhaha jaamicu karaamaat alawliyaa weliba sheekhaasi wuxuu ahaa oo khulafada sayid axmed ibnu idriis ka mid ahaa waxaa kitaabkaasi uu ka taariikheeyuu yidhi wuxuu yidhi axmed utijaani ajalu khulafaa'i sayidii axmed ibn idriis uu yidhi yuusuf nabhaani kitaabkaas ku yidhi waa khulafada sayid axmed ibnu idriis ninka ugu weyn weeye uu yidhi uma saara saaxiba طariiqatin mustaqila kabacdi wuxuu noqday uu yidhi dariiqo madax bannaan ayuu yeeshay axmed utijaani marka yacni dariiqadaas oo mustaqilka uu la noqday waxay noqotay oo la magac baxday dariiqada la yidhaha tijaaniyada sida uu qoray kitaabka la yidhaha jawaahiru lmacaani dariiqada marka tijaaniyada ah waddamo fara badan ayay ku faaftay sida kitaabka jawaahiru lmacaani uu qoray waxay ku faaftay algeria suudaan iyo dhulalkan hindiga intaasba xoogay ku leedahay dariiqada tijaaniyada ah waxaa kaloo ka mid ahaa khulafada sayid axmed ibnu idriis sheekhii la dhihi jiray cabdiraxmaan ibnu sulaymaan alahdal weliba wuxuu ka mid ahaayaa la yidhi khawaasu sayidi axmed ibnu idriis dadka si gaara uu soo barbaariyey ayuu ka mid ahaa waxaa qoray inuu arday sayid axmed ahaa sheekhaasi kitaabka la yidhaha fehrasulfaharis oo afar mujallada oo taariikhda culimadii yacni qora mu'alifiintii iyo dadkii akaabirta iyo dadkii ahlulcilmiga ka taariikheeya wuxuu ku tilmaamay sheekhaas markuu kitaabkaasi ka taxmid ibnu idriis ka mid ahaa wuxuu yidhi wa kaana min adducaati ila alahar waalhadyi annabawiyi maca kownihi kaana mutawaliyan iftaa'a zabiid wuxuu ahaayuu yidhi sheekhani ducaadda waaweyn oo dadka ugu yeera cibaadada iyo jidkii nebi maxamed in la raaco sala allahu alayh wasalam uu dadka ugu yeeri jiray yidhi sheekhan khulafada sayid axmed ibnu idriis ka mid ahaa maca daalika wuxuu ahaa yidhi sheekhani iftaha dhulka zabiid la yidhaha waa gobol yamanta ka mid ahe muftiyuu ahaa zabiiduu mufti ka ahaa zabiid ayuu mufti ka ahaa marka sheekh cabdiraxmaanka ahdalkan oo aanu leenaha muftiyuu zabiidka ahay oo khaliifkii sayd axmed ibnu idriis uu ahaa waxaa kaloo ka taariikheeyey kitaabkan la yidhaha alaclaam lix mujallad wey kitaabkaas khaliifka sayd axmed bin idriis ka taarikhiyey waa lix mujallad juska saddexaad lambarka saddex boqol iyo toddoba ayuu uga taarikhiyey wuxuuna ku tilmaamay mu'arikh min culamaa'i ashaaficiyati fi lyaman uu yidhi waa taarikhyahan culimmada ayuu ka mid ahaa ayuu yidhi kutub fara badanna sheekhaas waa qoray oo sayd axmed ardaydiisa ka mid ahaa waxaa ka mid a kutubta uu qoray annafas alyamaani kitaab layidhaah waxaa ka mid a arawd alwariif kitaab layidhaah fi istikhdaami shariif waxaa ka mid ah tuxfat nusaak fii shurbi tumbaak waxaa ka mid ah fatxu lqawiy xaashiya cala raxmaan fii manaaqibi sayidi cabdiraxmaan bni sulaymaan kutubtaa faraha badan ayuu qoray sheekhii khaliifka asayid axmed ibnu idriis khaliifkiisa ah oo la dhihi jiray cabdiraxmaan ahdal oo muftigii zabiid ahaan jiray waxaa ka mid ahaa khulafada asayid axmed ibnu idriis dariiqada ka qaadatay iyo tarbiyada sheekhii la dhihi jiray maxamed caabid maxamed caabid sheekhi la dhihi jiray ayaa ka mid ah waxaa la dhihi jiray maxamed caabid ibnu axmed ibnu cali ibnu yacquub alansaariyu asanadiyu alxanafiyu alxaafidu alfaqiih xaafid u ahaa axaadiista nabiga korkuu ka akhri jiray sala allahu aleyh wasalam faqiihna uu ahaa sheekhan waxaa ka taariikhiyey sheekhaas khaliifka sayd axmed ahaa hadiyat alcaarifiin juska lixaad lambarka saddex boqol iyo toddobaatan wuxuu ku dhashay magaalada la yidhaha sanad awowihiis ayuu wuxuu u lahaa jiray dhulka zabiid ee yeman kabacdina wuxuu sheekhu soo galay magaalada almadiina almunawara almadiina almunawara ayuuna joogi jiray cilmina ku akhri jiray ilaa uu magaalada madiine uga geeriyoodo waxaana ka mid ahaa khaliifkan sayid axmed ibnu idriis dariiqada ka qaatay kutub ayuu qoray fara badan alabxaaf fi lmasaa'il athalaat kitaab la yidhaha waxaa ka mid ah xasru shaarid fi asaniidi maxamed caabid kitaab la yidhaha waxaa ka mid ah salaafatu alalfaad fi masaalik alxufaad waxaa ka mid a sharxu buluuq ilmaraam buluq maraamka soomaalida ay wada taqaano ayuu sharxay sheekhaas waxaa ka mid a kitaabka la yidhaha sharxu taysiir alwusuul ilaa axaadiidi rasuul axaadiista rasuulka uu ka qoray sala allahu aleyh wasalam waxaa ka mid ahaa dawaalicu alanwaar calaa duri almukhtaar waxaa ka mid ahaa kutubta khaliifkaas uu lahaa almawaahib allatiifa calaa sunani alimaam abi xaniifa waxaa sheekhan ka tarjameeyey kitaabka la yidhaha mucjam almu'alifiin juska tobanaad safxada boqol toban iyo saddex markuu ka tarjamaynayo kitaabkaas wuxuu yidhi huwa xaafid faqiih caalimun bilcarabiyati waa xaafiduu yidhi axaadiista korkuu ka akrin jiray faqiihuu ahaa axkaamta aad u yiqiinay carabiyadana oqoon dheer ayuu lahaayuu yidhi wuxuu deganaa jiray sheekhan sayid axmed ka baxay magaalada la yidhaha zabiid ee dhulka yamana weliba qaalina wuu ka ahaa kabacdina wuxuu galay sheekhu sanca ayuu galay meeshaasuu muddo uu cilmiga uu ka akrin jiray wuxuu geeriyooday sheekhaas toban iyo toddobadii rabiiculawal kun laba boqol konton iyo toddobadii waxaanu ku aasan yahay khaliifkan sayid axmed baqiic oo meesha saxaabada nabigu ay ku aasan yihiin ah sala allahu calayhi wasalam halkaasuu nasiib isaguna uu u yeeshay waxaa kaloo ka taariikheeyey sheekhan kitaabkan fahras ulfaharis la yidhaah iyadana wuu ka taariikheeyey maxamed caabidkan oo khaliifka sayid axmed ibn idriis isagu ahaan jiray marka sheekhan maxamed caabid la yidhaaho wuxuu ahaa sheekh aada cibaadada ugu dadaala ayuu ahaan jiray kutubtana aada u sanifa magaalada madiina almunawara markii uu tegey wuxuu aada u akhri jiray ummahatusitaha ummahatusituhu aada u akhrin jiray sida kitaabka fahras ulfaharis la yidhaah uu sheegay oo uu ka taariikhiyey juska labaad safxada toddoba boqol iyo labaatan ummahaatu sita bukhaariga iyo muslimka abu daawuudka tirmidiga nisaa'iga ibnu maajah kutubtaa ummahaatu sita loo yaqaano axaadiista ah ayuu aada u akhri jiray weliba waxaa la yidhi markii dambe wardiiba u noqdeen ummahaatu sitaha ilaa uu waxaa la yidhi lixda kitaaba ummahaatu sitaha loo yaqaan lix bilood bisuu ku khatimi jira la yidhi carab fudaydkiisa uu ku akrin jiray weliba kitaabka fahras ulfaharis isagu wuxuu qoray in maaragtaahay daraasadaba uu markii dambeba uu yacni u badsaday inuu akriyo kitaabka muwaddaca ah muwadda imaam malik iyadana wuu ku darayaa la yidhi oo toddoba uga dhigay toddobadaa kitaab ee xaadiista ah ayuu akrin jiray wuxuu sheekhaas uu ku geeriyooday dhulka baqiic ayuu ku geeriyooday qubuuraha baqiic ayaana lagu aasay mu'alafaadkiisa waxaa ka mid ahaa kitaabka la yidhaha xasru shaari min asaniidi maxamed caabid ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa khulafada sayid axmed ibnu idriis sheekhii la dhihi jiray maxamed cuthmaan almirkani oo dariiqada mirkaniye la yidhaaho suudaanta yacni aad ugu fara badan aasaasay ayaa ka mid ahaa sheekhaas khaliifka sayid axmed ibnu idriis ka mid ahaa waxaa ka taariikhiyey kitaabkan la yidhaha alaclaam juska lixaad lambarka laba boqol iyo lixdan iyo labo wuxuuna ku tilmaamay inuu mutasawif tafsiirkuu aada u yiqiinay iyo cilmiga tasawufka ayuu aada u yiqiinay sheekhan madhabtiisuna waxay ahayd xanafiya ayay ahayd kutubta uu qoray taaju tafaasiir bikalaami melik alkabiir tafsiir la yidhaah ayuu qoray waxaa kaloo ka mid ah khaliifkan sayid axmed ibnu idriis kutubta uu qoray sharxu lbayquuniya salxaana wuu sharxay oo sharxuu ku lahaa waxaa kaloo ka tarjameeyey sheekhan sheekh yuusuf annabhaani kitaabkiisa jaamicu karaamaati alawliyaa ayuu maaragtaahay uga tarjameeyey isaguna wuxuuna dariiqada ka qaatay asayid axmed ibnu idriis ayuu dariiqada ka qaatay waxaa ka mid ahaa khulafada sayid axmed ibnu idriis sheekhii weynaaye xaafidka ahaa ee la dhihi jiray maxamed binu cali assunuusi khulafada sayid axmed ibnu idriis ayuu ka mid ahaa maxamed ibnu cali assunuusi waxaa kitaa ka taariikhiyey kitaabkan la yidhaha fihras ulfaharis ayaa ka taariikhiyey lambarka wuxuu uga taariikhiyey boqol kun iyo afartan lambarka kun iyo afartan ayuu uga taariikhiyey wuxuu sheegay sheekhan khaliifka sayid axmed ibnu idriis ahaa inuu yani farisulfariska kitaabkaa la yidhaha wuxuu sheegay inuu xaafid ahaa oo axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam qalbigiisa iyo maskaxdiisa uu ku aruuriyey oo u xafidsanaa ayaa ka mid ahaa kutubtuu aada u akhriyay waxaa ka mid ahaa khaliifkan sayd axmed ibnu idriis kitaabka saxiixu albukhaari saxiixu albukhaari waxaa la yidhi wuxuu ku akhri jiray hal bil oo kale ah kitaabka saxiixu muslimkaana wuxuu ku akhri jiray shan iyo labaatan maalmood afarta kaloo sunanta ah sunan abi daawuud iyo sunan tirmidi iyo sunan ibnu maaja iyo sunan inasaa'i afartaas kalena labaatan maalmood bisuu ku akhri jiray wardi u noqday siduu cumrigiisa u laasimay kutubtaas sunanta ah isagoo weliba waxaa la yidhi sheekhan khulafadii sayd axmed bin idriis ka mid ahaa aada axaadiista u taxliili jiray wixii luqaho ku jira wixii rijaalaho ku jira wixii fiqhiyo ku jira ayuu taxliili jiray madhabtiisuna waxay ahayd maalikiya ayay ahayd marka kabacdi isaguna wuxuu yeeshay dariiqo markaas aada u intishaartay oo loo yaqaano adariiqa sunusiya ayuu markaas uu yeeshay kutub badanna waa qoray sheekhan khulafada sayd axmed ibn idriis ka mid ahaa waxaa ka mid aha kutubta uu qoray addurar usaniya fii akhbaari sulaasati alidriisiya shifaau sadri uu qoray waxaa ka mid ahaa alkawaakib adduriya fii awaa'ili alkutub alahariya waxaa ka mid ahaa atuxfa fii awaa'ili alkutub ashariifa waxaa ka mid ahaa kutubta uu qoray almasaa'il alcashara waxaa ka mid ahaa kutubta uu qoray rasaa'il fii khatmi alkutubi sitta waxaa ka mid ahaa sharxu lbasmala fara badanba waxaa ka mid ahaa khulafada sayid axmed ibn idriis sheekh la dhihi jiray sheekh xasan axmed caakish sheekh xasan axmed caakish ayaa ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa dadka sayid axmed ibn idriis uu soo barbaariyey oo uu soo tarbiyeeyey ayuu sheekh caakishkan wuxuu dhashawdii wuxuuna geeriyooday kun laba boqol siddeetan iyo sagaalkii tilmaama kitaabkan alaclaam la yidhaha wuxuu ku tilmaamay muaranaad weeye ayuu dhihi jiray oo yacni cilmiga taariikhda ayuu aada u yaqiinay sheekhan ka mid ahaa ardaydii asayid axmed ibnu idriis kutub fara badan ayuu qoray waxaa ka mid ahaa kutubta uu qoray kitaabkan la yidhaha xadaa'iqu zuhr fii dikri ashyaakhi acyaani alcasri waddahri waxaa ka mid ahaa kutubta uu qoray adduru thamiin kitaabka la yidhaha waxaa ka mid ahaa khulafada sayid axmed ibn idriis mawlaana cabdiraxmaan oo soomaalidu aad ay u yaqaanaan mawlaana cabdiraxmaan waad garanaysaan waa macruuf waa sheekh xasan mucalim sheekhii soo barbaariyey wa mawlaana cabdiraxmaan wuxuu yacni ka qaatay dariiqada iyo cilmiga sayid axmed ibn idriis ayuu ka qaatay qasaa'id fara badan ayaa isagana lagu ammaanay mawlaana cabdiraxmaan yacni ustaad alkabiir sheekh cuثmaan wuxuu ku leeyahay qasaa'id waxaa ka mid ahaa jamacta khisaalan fi اlkarami tashatatat faanta imaamu lilmakaarimi manbacu calى dirwati اlcizi اctala majdukum fayaa wadii'a almuxayaa badruna almutalamicu ilaa aakhiri alqasiida laga gaaro in lagu ammaanay sheekhan mawlaana cabdiraxmaan wuxuu ku dhashay tuulo u dhow afgooye oo la yidhaah araamow afgooye u dhowdahay ayuu ku dhashay mawlaana cabdiraxmaan sida yacni wuxuu yidhi sheekh cuثmaan oo qoray kitaabkan aniisuljaliis aan ka maqlay sheekh saalix oo khulafadii sheekh cali maye isagu ahaa marka mawlaana cabd ayuu ahaa weliba dadkii wakhtigiisa joogay waxay ku tilmaami jireenaa la yidhi ashaaficiyu sagiir cilmiga iyo bad intuu ku noqday fiqhiga ayuu aada u yaqiinay mawlaana cabdiraxmaan markii sayd axmed ibn idriis waxaa la yidhaha yacni wuxuu kula kulmay magaalada maka almukarama halkaasay isku barteen magaalada maka almukarama markuu cilmiga dariiqada halkaa uga qaatay wuxuu u fasaxahay sayd axmed ibn idriis inuu waddankiisii uu diinta ka faafiyo soomaaliya uu aado oo diinta uu ka faafiyo waad arkaysaan haddee soomaaliya waxa nuur uu ka shiday markii loo soo diray waa kii sheekh xasan mucalim tarbiyeeyey sheekh xasan mucalimna waa kii sheekh calmaye sii tarbiyeeyey sheekh calmayena nuurka ka baxay oad arkaysaan ilaa yacni gobollada mudug oo dhan iyo gobollada soomaaliya intooda badanba waa kii yacni jahligii kala dagaalamay sheekh calmaye khulafadii halkaa u diray oo caqiide xumadii kala dagaalamay oo dhulkii ka dhigay dhul nuur ah oo cibaadadu ay ka shidan tahay ka dhigay marka wuxuu ugu naseexeeyey inuu yacni dib uu ugu soo laabto waddankiisa soomaaliya uu aado oo diinta uu ka nashriyo wuxuu soo gaaray mawlaana cabdiraxmaan magaalada muqdisho ayuu markii hore uu ka soo degay doon ayuu ku yimid dekedda ayuu ka degay aad ayaa sheekha loo soo dhoweeyey oo waxaa soo dhoweeyey culammadii iyo madaxdii xilligaas ka talinaysay magaalada muqdisho waxaa la yidhaha dadka aada u soo dhoweeyey waxaa ka mid ahaa sheekh xasan mucalin oo markaas ku sugaayey magaalada muqdisho mawlaana cabdiraxmaan ilhaam ayuu ku ogaadaa la yidhi sheekh xasan mucalin sheekhiisu inuu noqon doono mawlaana cabdiraxmaan ilaha ku ilhaamiyey intaasoo badda ku sugaayey waxaa weliba ru'yo loogu sheegaa la yidhi dhinaca baddow ka imaanaa sheekhaagu taasaa ru'yo loogu sheegay mawlaana cabdiraxmaan wuxuu gudagalay inuu markaa diinta uu faafiyo oo dadka caamada ah iyo dadka maaragtaahay aqoonta leh intaba inuu ugu yeero diinta islaamka ayuu ahaa mawlaana cabdiraxmaan wuxuu yacni dowr weyn uu ku leeyahay faafinta soomaaliya diintu ay ku faaftay ayuu dowr weyn uu ka qaatay mawlaana cabdiraxmaan wuxuu iska leeyahay karaamaad yaab leh ayuu lahaa waxaa ka mid ahaa karaamaadkiisa uguna weynaa istiqaamada alistiqaama cala almanhaji annabawiy jidkii nebi maxamed caleyhi salaatu wassalaam ayuu ku toosnaan jiray wuxuu ku dhaqmi jiray kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeena sala allahu caleyhi wasalam wuxuu raajici jiray dadkii hore akhlaaqdooda iyo dhaqankooda ayuu raaci jiray waxaa ka mid ahaa yacni karaamaadka mawlaana cabdiraxmaan markii uu rabay inuu sheekhiisa maka kula kulmo sayid axmed jidka guriga sheekha loo maro laba laba dariiquu lahay dariiqna waa laga cabsan jira oo libaax ayaa joogay oo dadka waddada maraya qaadanaya dariiqna waa dheeraa waa dheer yahay ammaanna waad ku heli markaasuu mawlaana cabdiraxmaan wuxuu raacay jidkii gaabnaa isagoo ilaahay ku kalsoon una degdegaayo isdhahaya sheekhaagu yuusan kaa fakane alla ilaah ka qaado dariiqada iyo cilmiga isagoo marka jidkii yaraayo libaaxa badnaa maraaya ayuu wuxuu la kulmay libaaxa jidkii kama leexan mawlaana cabdiraxmaan sidiisuu isaga socday ilaahay amarkiisa libaaxii markuu islahaa sheekha soo aad libaaxii gamuun aan la garanayn meeluu ka yimid ayaa ku dhacay markaasuu dhintay libaaxii karaamaadka sheekha ayay ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa mawlaana cabdiraxmaan karaamaadkiisa ninkii markaas maka maka almukarama ka tali jiray ayaa sheekha xabsiga dhigay afar sano uu maka ku xiraa mawlaana cabdiraxmaan markii sheekhii la xirayba biqudrat illaah afartaas sano naagihii maka joogay hal naag oo xayl ku dhacana waa la waayey hal naag oo uur qaadana waa la waayey uurkii iyo xaylkii intaba biqudrat illaah ilahay waa ka joojiyey kabacdi arrintii markii la baaray waxaa la ogaaday ninkan caalimkaa meesha ku xihan inay musiibada waddanka uga timid markii la sii daayey oo sheekhi loo cudur daartay ayaa musiibadii ilaahay idankiisa meesha ay ku baaba'day karaamaadkiisa waxaa ka mid ahaa wuxuu dardaarmay mawlaana cabdiraxmaan markuu dhimanayay meesha naftu iiga baxdo ha laygu aasuu yidhi meeshaasna waa magaalada maka mukarama dhex bartankeeda waa meesha ku naf baxay sheekhu markaasaa waxaa lagu yidhi madaxweynuhu kaa yeeli maayaa la yidhi magaalada dhexdeeda in wax lagu duugo sharciga waddankan ma ogola markaasuu mawlaana cabdiraxmaan wuxuu yidhi adinku madaxweynaha iga difaacinine dardaarankayga fuliya haddaan anigu iska difaaci waayo adinka dhib idinma saara u yidhi madaxweyne haddaan iska difaaci waayo sheekhii marka waa geeriyooday markuu geeriyooday ninkii maka ka telinayo waa loo sheegay sheekhu saasuu darda ninkii madaxdaa wuxuu yidhi annagu ma ogolin magaalada dhexmartankeeda in wax lagu aaso dadki wuxu yidhi adigu waay ciidankaaga usoo diro meeshaad rabto ku aas sheekh askar usoo diray sheekhu meydka soo qaadu yidhi nacshigii m shiikhu saarnaa nacshkiiyaa dhulka laga fuuji waayo wax qabsaday sheek nag dadaal kasta iyo cilmi kasta iyo xoog kastaa la ysku keenay waa la nuuxin waayo wuxuu ogaaday arrinkan arrin mucjisa inuu yahay oo khaariqulcaado ah ninkii maka xukumaya loo sheegay meeshiisa isaga aasuu yidhi halkiiyaa lagu aasay waa kacbada agteeda wey masaajid dhinaciisay ahayd oo la dhihi jiray masjiduljabarti yacni dadka macluum weeye qofkii maka taga oo muulana cabdiraxmaan xaguu ku aasan yahay yacni odayaasha waayeelada maka qof kasta oo weydiisa waa lagu sheegi anugu ilaahay yacni amarkii meeshaa waan tegey waa soo ziyaartay masjidujabarti oo yacni kacbada karaamaadka yacni cajiibka ah oo sayd axmed ibnu idriis waxaa ka mid ahaa isaga iyo ardaydiisii ayaa hadda kahor waxay galeen meel khalwo ah khalway galeen hal bil ayay joogeen iyadoo cunto iyo cabitaan midna aan loo keenin way soo baxeen iyagoo muraadkii ilaahay ay ka rabeen meeshaa ka soo gaaray ilaahayna ducadoodii uu aqbalay markaasuu sheekhu wuxuu ku yidhi ardaydiisii gaajo ma aragteenuu yidhi waxay idhaheen haa markaasuu sheekhu wuxuu yidhi kolley anigu inta cumrigayga ka dhiman haddii aanan waxna cunin waxna cabin ilaahayaa iga qaado yidhi oonka iyo gaajada waxbama dareemaayuu yidhi marka sayid axmed ibnu idriis aad ayaa yacni karaamaadkiisu ay u badnaayeen qasaa'id fara badan ayaana lagu ammaanay oo sheekhii la dhihi jiray sheekh cabdilcasiis albaraawi qasiidooyin fara badana waxaa jira uu ku ammaanay sheekhan mawlana cabdiraxmaan oo ka mid ahayd ara nuura min tilqaa'i abqa lyalmacu wafaada ila alakwaani sirun mubarqacu marka waxaa laysku khilaafaa nasabka iyo qabiilka uu ka soo jeedo sheekhan mawlana cabdiraxmaan hadda qasiidadan uu tiriyey sheekh cabdilcasiis albaraawi hadda uu tiriyey sheekh cabdilcasiis albaraawi waxaa ka muuqda inuu sheekh mawlana cabdiraxmaan abga lahay leanna qasiidada waxaa ku jirta ala nuura min tilqaa'i abqa la yalmacu wafaada ila alakwaani siruun mubarqacu ara nuura nuuran arco dhinaca abgaal ka soo ifay kitaabka sharaxiisa isna waxaa ku qoraa mawlana cabdiraxmaan inuu abgaal ahaa midda kale waxaa la yidhi sheekh cabdiraxmaan celi wuxuu dhihi jiray mawlana cabdiraxmaan waa abgaal ayuu dhihi jiray laakiin kutub makhduuda oo farguriyaal ah ayaa waxaa la arkay inuu sheekhu ashraaf ahaa mawlana cabdiraxmaan owlaadda isaga faraciisaana oo qaybo ka mida aan aragnayba waxay dhihi jireen iyaguna ashraafana ay dhihi jireen marka khilaafkaas ayaa ka jira yani mawlana cabdiraxmaan nisbadiisa iyo meesha uu nisbo sheeganayo marka mawlana cabdiraxmaan yacni dariiqadii uu ka qaatay asayid axmed ibnu idriis waxaa jira meelo yar oo dariiqada idriisiyada ay ku khilaafsan yihiin xagga owraadda dariiqada mawlana cabdiraxmaan asayid axmed ibnu idriis owraaddiisii meelo yar oo ku khilaafay ayaa jira oo waxaa ka mid ah xadrada dikriga yacni waxaa yacni aasaasay idilaac uu ku sameeyey ilaahay uu tusay malaa'igta iyagoo sida u dikrinayaan مولانا عبد الرحمن أيا بالله حلقي سيد أحمد بن إدريس xalqada saana ma aysan jirin waxaa kaloo waxyaalaha uu bilaabay tasbiixda iyo marxabanta oo waa faxistii nabigeena sala allahu calayhi wasalam saasaa dadka ahlullaahiga ah yacnii xadrada ay isugu imaanayaan waxay ku qaadaan oo raxmaaniyada aayado qur-aana iyo axaadiis hal nin uu akhrinayo inta kalena ay dhegaysanayaan aayadahaas iyo axaadiistaas oo mucdamkoodu ay ka hadlaayaan suhdiga iyo cibaadada iyo akhlaaqda wanaagsan iyo gabayo dad saalixiina ay tiriyeen intaas uun weye dikrigu intaasna dhammaantood waxay waafaqsan yihiin kitaabkii iyo sunnihii nabigeena sala allahu calayhi wasalam ayay guud ahaan ay waafaqsan yihiin tamaayulkan iyo isruxidda marka dikriga la akhrinayo la isruxaayo taas dee waxay waafaqsan tahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa hortiisa dad ay ku dikriyeen markaas isruxeen nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inay dadkani ay saxan yihiin waa ku taqriiriyey waxaa ka mid ahaa xadiiskii ahaa xadiiskii ahaa ina alxabashata yarqusuuna bayna yaday rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam qaa'ileen muxamedun cabdun saalixun xadiiskaas waxaa wariyey imaam axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey waxaa kaloo wariyey xadiiska alxaafid almaqdasi rijaasha xadiiskana waa rijaal saxiix waa xadiis saxiixa wuxuu sheegay xadiiskani xabashadu inay yacnii ay isruuxi jireen nabiga hortiisa calayhi salaatu iyagoo dhahaya muxamadun cabdun saalixun muxamadun cabdun saalixun iyagoo dhahaya ay isruuxi jireen nabiguna calayhi salaatu wasalaam kuma inkirin marka adigu maxaad u inkiraysa haddii qood dad dikrinayo aad aragto oo isruxayo oo dhahaya subxaana allah wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ama laa ilaaha ila allah dhahaya oo isruxaya haddaad aragto ku dayo nabi maxamed calayhi salatu wasalaam ha inkirin inaad u ducayso maahani haddaba marka khulafada asayid axmed ibnu idriis ayaa waxaa ugu dambeeyey sheekhan hadda aanu ka taariikhaynay loo yaqaano mawlaana cabdiraxmaan ayaa ka mid ahaa mawlaana cabdiraxmaan iyo raggii ka horreeyey oo aanu ka soo taariikhayno khulafada sayid axmed ibnu idriis ka mid ahaa kulli sidaad dhegaysanayseen walaalayaal taariikhdooda waxay ahaayeen dad ahlulcilmi ah oo sidaad arkaysaan intooda badanba kutub alifay heer ay kutub alifaan ayay gaareen waad maqlayseen intooda badan inay akhrin jireen ummahatu sitaah waad maqlayseen waxaa la rabaa marka walaalayaal dadka maanta manhajka dadkaas saalixiinta wanaagsan jidkooda raacaya oo ahlu dariiqada ah inay noqdaan dad culimo ah oo oqoon diinta u leh ninkii loo dhiibaayo mas-uuliyad dariiqana in mas-uuliyaddaa loogu dhiibo inuu diinta oqoon u leeyahay waxaa faaftay waayahan dambe nin aan waxba diintii ka garanaynin oo laa yadri kayfa yusalli wa kayfa yastanji si uu istinjoodo iyo sida u dukado aan garanayn a waxaa faaftay in la leeyahay ijaaza lagu bixinayaa qaliif noqo meel deg markaasuu isku kharibaa isaguna diintii waxaan xalaala waxaan xaaraama kalama yaqaano naago ajaanibe niman ajaanibu meel isugu keeni musaafaxaadu iska samaynaa oo naago ajaanibu iska salsalaami yacni fii bacdi alaxwaal salaadiiu iska tahaawunaa iska fududaysanaa waxyaalo la yaab leh ayaa xilliyadan dambe yimid oo cambaaraynaya dadkii ahlu dariiqadaha iyo ahlulaahiga ahaa cambaaraynaya marka walaalayaal arrinkaas waxaa laga qabto hala joojiyo arrinkaas waad arkayseen khulafadii sayid axmed bin idriis taariikhdiisa nin aan caalimahayn oo kitaab aan alifin oo maatusitaha aan akhrin jirin oo faqiih aan ahayn oo taarikhyahan aan ahayn ma uusan qaliifin sayid axmed haye ma ku aragtay khulafada sayid axmed sayid axmed bin idriis waxaan akrinaynay wa kaana caamiyan laa yacrifu min alkitaabi wa sunnati shay-an ma aragtay taarikhdan aan kusoo akhrinayn waa maya jawaabtu ilaahay ka cabsoo haddaad sheeganayso jidkii sayid axmed bin idriis ha qaliifin ninaan kitaabka iyo sunnada iyo fiqhiga aan waxba ka garanayn haddaad khaliiftana ogow inuu qiyaamo kula doodaayo sayid axmed bin idriis oo kulatigu uu ku dhagayo ogaw beenna aad tahay oo jidkiisa aadan ku socon waxaa la rabaa walaalayaal dariiqada in la ilaaliyo dariiqa sideedaba waxay ku taagan tahay shareecada kitaabka iyo sunnihii inooga tegay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ayay ku taagan tahay in laga ilaaliyo dadka juhaasha ah oo saacidaya dadka mubtadicada ah nin jaahila sidiisaba oo dariiqadii isagoo wax iska qasaayo naagihii ajaanibta iyo wixii dhammaa isku dhex qasaaya iyo nimanka ajaanibta isku dhex qasaaya haddana dariiqo sheeganaya ogaada ninkaas bilxaqiiqa wuxuu u adeegaa dadka bidcada ah oo u khidmeeyaa laakiin isma oga asagu isma oga leannahu ninkii yacni mubtadica ahaa markuu ninkaan oo kale arko wuxuu leeyahy dariiq kulli waxa dariiqo aad aragteen oo laidin sheegayo taas weeye u ka qiyaas qaata marka wuxuu sabab u noqon karaa ninkaas oo kale inuu dariiqadii dadka nacsiiyo wuxuu sabab dad mubtadica ah oo bidciyiin ah inay ku faafaan uu sabab u noqon karaa marka walaalayaal ilaahay aan ka baqno ilaahay aan ka cabsanno dariiqada ha lagu soo celiyo nidaamkii waagii hore ee ahaan jirtay iyo usluubkii hal mar arka ninka ahlu dariiqada uu ilaahay xasuusan jiray ilaahay cabsidiisa uu xasuusan jiray dadkii hore ahlu dariiqada wejigooda markii la arko aa wejigooda wacdi ahay zuhdiga ka muuqda iyo taqwada ka muuqda alla kacabsiga ka muuqda aragtidooda keliyaha ummadda caamadu ay ku hanuuni jireen walaalayaal yaa bal fiiriya dadkii ka baxay nuurkii ka baxay shicalimayo fiiriya ya khulafadii ka baxay waxay ahaayeen dad mutamasikiin bishariicati algharaa'a shareecada ku dhegan oon ogolayn waxyar shareecada walaalayaal in la khilaafo marka intaas waa iga naseexo oon u soo jeedinayo dadka walaalahay oo ahlu dariiqada ah in dariiqada la ilaaliyo la xaq dhowro laga daayo dadka jaahiliinta ah oo la khaliifayo dariiqada marka saas awgeed waxaa yacni noo sii soconaya taariikhdii iyo tarjamadii weli aanu ku haynay sheekhii mawlana cabdiraxmaan tarjamadiisii mawlaana cabdiraxmaan dad badan ayaa ammaanay waxaana ka mid ahaa dadkii ammaanay sheekh cali maye ayaa ka mid ahaa sheekh cali maye wuxuu yidhi kaana sayidii mawlaana cabdiraxmaan akbara khulafaa'i sayidii axmed ibn idriis walaa fakra wuxuu yidhi khulafadii sayid axmed ibn idriis ka baxday sheekha ugu weyn uguna aqoonta badan ugu cilmiga badan u ama ahaa mana kufaanayo yidhi sheekh cali maye saasuu dhihi jiraa layidhi markuu soo hadal qaado sayidi axmed ibn idriis marka waxaa wax badan yani ka sheekeeyey sayid axmed ibn idriis kitaabka la yidhaha tahwiinu sacbi zaman fii dikri manaaqibi sheekh xasan ayaa wax badan ka faalleeyey oo ka taariikheeyey sheekhan la yidhaha mawlaana cabdiraxmaan ayuu ka taariikheeyey marka waxaa isku baraarujin leh sheekheena sheekh cuثmaan sheekh cumar sheekh daawuud inuu yacni marxabtii uu axaadiista kala soo dhex baxay mawlaana cabdiraxmaan sheekhu inuu sharxay kitaab la yidhaha almuntakhab fii sharxi awraadi marxab ayuu sheekhu ku sharxay tasbiixda nafteeda adilo ayuu sheekhu saaray fara badan waxaa ka mid a kitaabu sheekhu ka qoray la yidhaha altawdiix fii sharxi adkaari tasbiix uu ka qoray marka sheekhan wuxuu iska lahaa yacni khulafo fara badan dad fara badan ayaa isagana uu wax sii baray oo dariiqadana maaragtaahay uu siiyey sheekhan mawlana cabdiraxmaan mawlana cabdiraxmaan yacni intuu sayd axmed bin idriis la joogay shan bilood bisay aheedaa la yidhi maca daalika intaas ayuu ka faa'iidaystay oo culuum iyo macaarif intaba isugu jirta waxaa kaloo ka mid ahaa yacni khulafada sayd axmed ibn idriis sheekhi la dhihi jiray sheekh ibraahim binu saalex bin cabdiraxmaan arashiid khulafada sayd axmed uu ka mid ahaa wuxuu ku geeriyooday magaalada maka almukarama yacni sanadku markuu ahaa kun laba boqol sagaashan iyo kowdii waxaa kaloo sheekhan sheekh ibraahim rashiid ay u yaqaanin soomaalida dariiqada rashiidiyada la yidhaha sheekha asaasay oo waxaa ka taariikheeyey sheekhan la yidhaha zirikli kitaabkiisa alaclaam la yidhaah ayuu uga taariikheeyey wuxuu yidhi sheekhan waxaa la yidhaha yidhi ibraahim binu saalix bn cabdiraxmaan arashiid muta'adibun mutasawif axmed ibnu idriis alxasani saaxibu dariiqa alaxmadiya kalamihi wa marwiyaatihi majmuucatan samaaha caqda wuxuu yidhi sheekhan waxaa dhihi jira uu yidhi ibraahim binu saalix binu cabdi wuxuuna ka mid ahaa ardaydii ka aflaxday sayid axmed ibnu idriis ka aflaxduu ka mid ahaa ayuu yidhi sheekh ibraahim rashiid wuxuu ahaa sheekh caabid ah oo caalim ah oo hurdadiisu ay yar tahay sida lagu tilmaamay taariikhda ilaa qof walba oo wilaayo gaartay yaa ood arkaysaan yacni wuxuu ku gaaray itibaaca nebi moxamed sala allahu alayh wasalam iyo zuhdiga adduunyada iyo hurdada habeenkii uu iska yareeyey taasuu ku gaaray wilaayo iyo khayr uu ku gaaray sheekh ibraahim urashiid waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa yacni kahiira atawaaduc waalxayaa waa isliidi jiray xisheedkiisuna yacni waxaa la yidhi waa badnaa sakhina waa lagu tilmaami jiray wa kaana yastaqriq awqaatahu bidikri waalfikr waktigiisa dhanna waxaa la yidhi wuxuu ku baabi'in jiray dikriga iyo fikirka ayuu ku baabi'in jiray waktigiisa dhan wuxuu dhihi jiray sheekh ibraahim rashiid inii uusii linafsii wa ikhwaanii biwasiyati illahi fi alawaliina waalaakhiriin qaala allahu tacaala walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu allah saasuu dhihi jiray nafteyda iyo ikhwaankaygaba dardaaranka ilaahay kaasoo ah an ittaquu allah ilaahay ka cabsada waxaa kaloo ibraahim rashiid uusii linafsii wa ikhwaanii bilfiraari taami ila almeliki alcallaam waatibaaci annabiy sala allahu calayhi wasalam fi alaqwaal waalafcaal waalaxwaal waxusaa ka mid ahaa ikhwaankayga waxaan u dardaarmi uu dhihi jiray in ilaahay xaggiisa loo cararo nebi moxamedna la raaco jidkiisii sala allahu alayh wasalam hadalkiisa iyo xaaladiisa iyo ficilkiisa in nabiga lagu raaco sala allahu alayh wasalam maladana ilaahay loo wanaajiyo oo wax fiican ilaahay laga fisho aan ikhwaanka u dardaarmi ayuu dhihi jiray waxyaalaha ilaahay uu ku karaameeyey sheekh ibraahim rashiid waxaa ka mid ahaa sayid axmed korkiisuu ku naf baxayaa la yidhi isagoo yacni korkiisa saaran aan ruuxu daayay sayid axmed bin idriis sheekh ibraahim rashiid wuxuu isaguna lahaa khulafo fara badan iyo arday waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed saalix sheekhii la dhihi jiray waxaa ka mid ahaa sheekh ismaaciilu nawaab ayaa ka mid ahaa dadka yacni isaga uu soo saaray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay cilmiga iyo dariiqada uu ku manaystay haddaba marka walaalayaal intaas waxaa inoogu dhammaatay taariikh nololeedkii asayid axmed ibnu idriis ayaa halkaas inoogu dhammaaday guud ahaanna yacni cajaladani waa cajaladii afraad cajaladii afraada weeye waxaa marka dadka walaalihii aan u sheegi in qofkii doonaya yacni mudaalac ahaan inuu kitaab ka daalacdo wuxuu ka daalacan karaa taariikhda sayd axmed idriis kitaabka la yidhaha aniis uljaliis fi tarjamati sayidi axmed ibn idriis kitaabkaas waxaa ku dhex jira oo sheekhana weyn ustaadka daaciga ah murabbiga ah sheekh cuثmaan ibnu sheekh cumar ibnu sheekh daawuud wixii uu ku qoray ayaan anigu waxaan ku akrinaya muxaadara ahaan aan kusoo gudbinayo qofkii hadda aan kitaabkaas helin uusan soo gaarin amaba fursad u waayo uu ku daalacdana waxaan kala dardaarmi inuu cajaladahan afarta ah uu dhegaysto si uu u fahmo horta dariiqada waxay tahay iyo sayd axmed ibnu idriis shakhsiyaddiisa wuxuu ahaa horta iyo waxa uu ku gaaray khayrkan iyo ammaantan adduunka guud ahaanba ugu faafay waxaan marka dardaanan u soo jeedin dadka yacni waxyaalaha maskaxdooda lagu shubay oo la nacsiiyey dadka iyo dariiqa waxaa la yidhaha wax kale loogu sheegay inay iyaguna dhegaystaan cajaladaha ayaan ula dardaarmi lahaa si ay u ogaadaan waxa maskaxdooda lagu shubay inay yihiin waxaan jirin leannahu dadka qaar ayaa maanta waxaad arki haddii la yidhaha lasoo hadal qaado dariiqa la yidhaha cararhayaba magacaas kaliya ka leanna waxaa keenaya dhegahoodaa waxaa ku batay cayda dariiqada weligood ma maqlin hal xasano dariiqo iyadoo lagu sheegayo yacni halkaas meelay ku fiican tahay weligood looma sheegin masaawida dariiqada unbaa dhegahooda lagu shubay markaasaa qofkii la yidhaaha ninkan uu ahlu dariiqo a qofku wuxuuba qalbigiisa usoo degdegayaba inuu yahay nin khuraafaystaahoo weyn oo tuugahoo xoolahaaga dhacayo maaragtahay ayaa waxaasaa maskaxda usoo degdegi dadaa noocaas yacni wax looga dhaadhacsiiyey dadkaas waxaan ugu naseexaynaa inay cajaladahan dhegaystaan ilaahayna ay ka cabsadaan ayna iska daayaan suu danni bilculamaa dadka culimmada ahlu khayrka malada ay u xumaynayaan inay iska daayaan liannahu xadiisu qudsi wuxuu ilaahay ku yidhi subxaanahu wa tacaala man caadaa lii weliyan faqad aadantuhu bilxarbi weli aniga aan leeyahay qofkii yacni la collaytama anaa la dagaalamayu yidhi alle subxaanahu wa tacaala dagaalka ilaahayna yacni uma dulqaadan kartid sidaas awgeed waxaad fiirisaa dadkan tasawufka iyo dariiqada ku dadaala bal waxa aahaarta iyo raadadka soomaaliya ay ku leeyihiin iyo sida dacwada ay u nashriyeen iyo diinta bal horta fiiri iyo sida wuxooda maqbuul ilaahay uga dhigay oo u aqbalay yaa kutubta kuu akriyo ilaahay iyo rasuulka kugu xiray oo ku baray dheh caruusan dhihin nin suufiyaha ay baray hadduusan been sheegaynin haye raas cansayr ilaa raas kambooni yaa diinta gaadhsiiyey walaalayaal axsaabtan waad arkaysaan ma dhamma yacni soddon iyo shan sano xataa ma dhama yarxamuka allah soddon iyo shan sano xataa ma dhama waa dad soddon sano keliya yacni afkaartooda iyo diintoodu ay ku sinanta war aawo dadkii soomaaliya jahliga ka badbaadiyey aawo dadkii yacni waad arkaysaan annagu waxaan u dhexaynaa laba waddan oo gaalo ah dhinacan waxaa naga jira ethoobiya dhinacan waxaa naga jira kenya yaa sababay soomaaliya wax kiristana in laga waayo oo hal qofoo mushriga gaala laga waayo sanam isujuudaaya ana casrigaha kalifay haye juhuud alculamaa alsuufiya wa juhuudi ahli tariiq in yacni waddankan laba kirishtan u dhexeeya inuu gaalnimo ka badbaado haye marka walaalayaal culimmada noocaasa waxay xaq noogu leeyihiin inaan afar iyo labaatanka saac mar walba laakiin waxaa loogu beddelay tashwiih in taariikhdoodii la xumeeyey la caayey ilaa dadka qaar ay yidhaahaan dadka ahlu dariiqadii hore sheekh uweys iyo shacal meye iyo jawaasiisay ahaayeen talyaaniga jaasuus u ahaan jireenba maxay ahaan jireen haye talyaaniga inta u tagaanay qasiido ku soo dhowey jireen markuu dekedaha ka soo degayo war walaalayaal yaa kuu sheegay ma nin goobjoogaha arrinkaas kuu sheegay oo yidhi anaa taagnay ma kitaab lagu kalsoon yahay ad ka akhrisa xaggee ka dhinac martay aayaddan ilaahay walaa takfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasara waalfu'aada kulla ulaa'ika kaanuu canhu mas-uula waxaadan ogeyn ummadda ha u sheegin hana raac raacin ilaahay waa ka ku yidhiye ma adigaa joogay marka culimmadaasi jaasuus ay noqonayeen waa brobaganda waxba aan ka jirin waa dadka ugu horreeya jihaadka waa dadka ugu horreeya ahayn gaala nacaydka walaalayaa haye dadka noocaas walaalayaal faafinaya waa dad raba taariikhdii soomaaliya oo dhan inay aasaan oo beg cusub oo beena ay soomaaliya u furaan marka waxaa la doonaya dadka noocaas ilaahay arrinkaas inay uga toobad keenaan juhuud alculamaa in lagu shukriyo in loo mahad celiyo inaan la xaasidin inaan xiqdi lagu samaynin ya waad arkaysaan meel walba dugsidii iyagu ay abuureen iyo ma- masaajiddii iyagu ay dhiseen iyo dadkii iyaga khulafadooda ahaa ama talaamiiddooda ardaydooda ahaa ayaa gobol walba iyo tuulo walba iyo baadiye walba ya ka akhrinahaya culimada maanta yacni soomaaliya ugu magac dheer taariikh ahaan ya markaad fiiriso sheekhii la dhihi jiray sheekh cabdiraxmaan suufi oo kale iyo waad aragteen waxa kutub uu qoray inta funuun oo soomaaliya uu ku faafiyey waad aragteen haye waa ka gabaygiisii ku yiri markuu gab yahay oo nicmada ilaahay uu ka sheekaynayo وعلمني إلهي من علوم من النحو المجل ومن عروض ومن صرف وقافية وفقه وتجويد وغيره من غريض ولا أعني بذكر هذه افتخارا على النظراء بالجاه العريض وكير شيخ صوفي إلى هو يقوم أن يستوير الصرف عروض أحكام تجويد انت صفرونها إلهي بريوير mana u sheegaayuu yidhi inaan dadka uga faanayo oo jah aan ku yeesha dhisdhahay laakiin waxay tahay ilahay inaan ku shukrinayaan u sheegahayaa buu yidhi haye taaliiftoodiiya taallo walaalayaal waxay ahaayeen dadkii waddankan eh, g- ka badbaadiyey yacni kufriga shirkiga la dagaalamay jahliga la dagaalamay ayay ahaayeen ilal aanana juhuuddoodii saasay u faafeen meel walba ay ku faafeen marka walaalayaal takfiirka ha la joojiyo takfiirka culimmadaas la gaalaysiinayo oo la aflagaadaynayo ha laga joogsado walla iyaga aahaartoodii maana aahaar kale waa socoweysay walaalayaal runta in laysu sheegaa fiican dadkaas wanaagsan aahaartii iyo juhuuddii ilaahay uu waafajiyey mooye aahaartii kale way socoweysay hal bacad lagu lisay noqotay waxaa kaloo laba kelima aan u soo jeedina dariiqada ah ayagana dadka ahlu dariiqada ah. in badanna cajalada ilaahay aanu ka cabsanno dariiqada ha laga run sheego sida ay u cibaadaysan jireen ha loo cibaadaysto siday shareecada u xaq dhowri jireen ha loo xaq dhowro yaan dariiqadan loo soo jiidin dad mubtadica inay aflagaadeeyaan yaan loo soo jiidin haa ninaa maanta tubaako cunaaya sigaaru cabaa jaaduu cunaa markaad weydiidana wuxuu leeyahay ahlu dariiqan hanuun nin axmediyahan ah saasuu ku leeyahy allahu akbar war taariikhda sheekh axmed idriisna waxaan ku soo qaadanay yacni sigaarka iyo tabaakada sheekha inuu iftoo jiray xaaraanba inay yihin xataa karaahiye ay ka badan yihiin sheekh axmed saasuu iftoo jiray oo xataa culamada qaarkood oo karaahiye yidhaha asagu waa kasii sarreeyey xaaraam wayuu dhihi jiray waa tii kitaabka taariikhda aan ku soo qaadanay badanaa huu yidhi sheekh axmed nin dariiqadeeda u nisbo sheeganaya qiyaamahan anugu aan la doodaayo waa tii aan soo qaadanay walaalayaal marka walaalayaal sheekha waa kii hadalladiisa aan ku soo qaadanay cindanaa gaayatu alkaraamati alistiqaama annaga karaamo waxaa noogu weyn in lagu toosnaado jidkii nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam marka walaalayaal dadka ahlu dariiqada saadaadkii wixii laga soo gaaray oo khayrkaa ha la ilaaliyo u doona iska samaynaayo sigaar iska cabaayo jaad iska cabaayo iska qayilaayo naago ajaaniba iska salsalaaxaya ahlu dariiq been sheegana walaalayaal intaasna waa kelimaadkayga dardaaranka ahaa halkaasna guud ahaan waxaa noogu gebagaboobay taariikhdii sayd axmed idriis Eh, ilaahayna subxaanahu wa tacaala hana waafajiyo wixii khayra ilaahay hana waafajiyo Eh, ilaahayna sno ilaahayna subxaanahu wa tacaala xaqa allahana tuso baadilkana allah naga fogeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dad mutaqiina oo saalixiina oo ilaahay caabuda ilaahay hanaga dhigo waddankeennana waddan diinta yacni ay ku faafiyeen dadka saadaadka ah kuwa qaata allah naga dhigo dadka fidnada yacni kuwada diinta oo fidnaynayana oo talbiisinaya dadka caamada haddii hanuun uu u qoran yahay allah soo hanuuniyo hadduusan hanuun u qornayna ilaahay maaragta ummadda ha ka qabto dadka maaragtahay ahlu dariiqada iyaguna dariiqada tashwiihinayo oo fool xumaynayana iyagana ilaahay ha soo hanuuniyo jidka toosan oo jidkii nebi moxamed sala allahu aleyhi wasalam ilaahay ha tuso hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu